waa arrin dhib badan waa arrin runtii argagax leh waxaadna moodaa arrinkaasi inuu dhaqan noqdoba in dadkubay caadaysteen in qolo kastaba ay magan gasho dhagax shub ah ama cara meel la dhiganay magan gasho dadkana lagu dhibaateeyo laguna dhibo carana wax ma celiso dhagaxna wax ma celiyo arrinkaas waxaan rabnaa marka in laftirkiisa aan maaragtay aan ka dhiidhinno kana qaylinno wax alle waxaan ka qaban karna inaan ka qabanaan rabnaa haddii aan fududaysanno wax kastaba marka dambe waxaa arkaysaa gurigaaga hortiisa ee dhagax ku dadban yahay waxaa laga habeenka inaa intaad ku calwasaado waaga markuu baro subax adiguna dhagax soo jiido waxaa arkaysaa waddadan waa dad istraatiiji ah oo dekedi weynada magaalada muqdisho iyo suuqyada magaalada muqdisho isku xirto ayaa korkiina marto ruux kasta haddoo meel dhagax ka dhigo oo mid bir ka dhigo xaggay aadayan gaadiidkaa waaweyn xamuulka sido hadday gidaarada fuulaanna waa gadoomayaan ama baabuuray ku dullacayaan ama ayagaaba dhacayo xaafaday ku dullacayaan magaaladana jiqay isku noqonaysaa mararka qaarkood waa arrin aad iyo aad u dhib badan una xanuun badan arrinkaasna waxaan rabnaa inaan laftirkiisa sidaas aan ula dagaalanno